بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalada muslimiinta ahow sida aanu ku ballansanayn gaar ahaanna walaalada qolkan ummahaatu nuur walaalayaal waxaynu bilaabaynaa kitaabkii alraxiiq ilmakhtuum ee ka warramayay markaa siirada nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam khaatamu alambiyaai waalmursaliin kitaabkan waxaa qoray sheikh la dhaho magaciisa safiyuraxmaan almubaarak fuuri waxa weeye nin dhalashadiisu ay ahayd asal ahaan waddanka hindiya kasoo jeeda waxaanu kitaabkani ku guulaystay raxiiq ilmakhtuum la dhaho jaa-isada aba ama abaalmarinta raabidatu alcaalam alislaami tartan markaa loo qabtay kutubta ka warantaa siirada nebiga ayaa kitaabkani wuxuu helay jaa-isadii koowaad ayuu helay waana kitaabka ugu shaacsan ama ugu caansan siirada nebiga sala allahu calayh wasalam waa kitaab aan aada u weyneyn sidoo kalena mid mukhtasaroo yarna aan ahayn waa kitaab markaa meel dhexaada wadaadku markaa kitaabkiisan wuxuu kusoo koobay siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam meelaha qaar wuu faahfaahiye ama macluumaad buu ka bixiyey meelaha qaarna wuu soo koobay masaadirta iyo maraajicda wuu u noqdayna waxyaalaha markaa uu isyidhi way adag tahay maraajicdoodii iyo meeshuu ka keenay ama meeshuu kasoo xigtay laftigoodii ayuu dib ugu noqday oo wayna tusayayo waan ka dheehan doonaa kitaabkiisa insha allahu tacaala laakiin meelaha axaadiista markaa saxiixa ah fi lbukhaari walmuslim muusan muusan sheegin meeshuu kasoo xigtay markaa wadaadku isagoo markaa ka duulaya in ay yihiin markaas axdaastaasi ama dhacdooyinkaasi ay yihiin kuwo markaa caana oo markaa dadku ay wada garanayaan ama laga la heli karaayo markaa masaadirta ama meelaha laga soo xigtay la heli karaayo walaalayaal kitaabku wuxuu ku bilaabmayaa markaa muqadamaad dadkii markaa kitaabkan muqadama lagu sameeye ma hordhac bu ayaa ka horeeya hordhacaas waxaa markaa soo gudbinaya hay-adda markaa raabidat alcaalam alislaami iyo sidoo kale wadaadka laftigiisuna muqadama ayuu ku leeyahay ama arar hore ayuu ku leeyahay marka innagu akhriyin mayno marka arartaas iyo muqadamadaas ee kitaabka ayaynu si toosa u bilaaban doonaa insha allahu tacaala isagoo markaa kitaabku ka bilaabmaya safxadda shan iyo tobnaad ayuu ka bilaabmayaa ciwaanka bejkaas ama safxaddaasina waxa weeye mowqic alcarab wa aqwaamiha deegaanka ay ku dhacdo carabtu iyo qowmiyadaha iyo qabaa-ilada ay kasoo jeedaan carabtu waa ciwaanka koowaad sababtuna waxa weeye walaalayaal siirada nebiga intaan la bilaabin waxaa had iyo jeerale culummada mu-arikhiinta iyo siyarku ay ka horraysiiyaan hordhac si ay dadku markaa ay u fahmaan ayna u gartaan dadkii xilligaa noolaa xadaaradoodii diintoodii dhaqankoodii ganacsigoodii axwaashoodii yacni inuu wax badan uu ka ogaado kadibna wuxuu ogaan karayaa markaa dadka muslimiinta ahi waxa ay ku soo kordhiyeen yacni adduuniyada iyo nebi maxamed sala allahu calayh wasalam meeshii laga soo saaray iyo xaaladii lagu soo saaray iyo qoomkii uu ka soo jeeday iyo deegaankii uu ku noolaa marka ahmiyad badan bay leedahay wadaadkuna wuu inoo sharxi doonaa insha allahu tacaala marka waxba hordhac hore inagu akhrin mayno ee kitaabka ayaynu si toosa u gudagelaynaa insha allahu tacaala inagoo ka bilaabayna safxadda shan iyo tobnaad ee uu kitaabku ka bilaabmayo ciwaankeeduna uu yahay mowqic alcarab wa aqwaamiha meesha ay carabtu ay ku taalo iyo meesha markaa iyo dadka markaa carabta ku abtirsadaiyo qabaa-iladooda wuxuu dhahay sheikhu markaa ina siirata nabawiya siirada nebigu calayhi calaa saaxibiha asalaatu wassalaam cidda iskale markaa siirada nebiga nabadgeliya naxariis korkiisa ha ahaatee waa nebi maxamed sala allahu calayh wasalam cibaaratun fi lxaqiiqa waxay ka turjumaysaa buu yidhi xaqiiqada ama runtii wuxuu ka turjumaysaa siiradaysaasi can alrisaala alatii xamalaha rasuulu اllahi sala allahu calayh wasalam ila almujtamaci albashari fariintii uu u xambaaray rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam bulshadan bani aadamka ama basharka uu usoo xambaaray ayay ka tarjamaysaa markaa siirada nebigu wa akhraja biha annaas oo dadkana uu kaga saaray markaa min adulumaat mugdiyo ila nuuri uu u saaray xagga iftiinka iyo nuurka wa min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati illaah isagoo ka saaray markaa dadkii addoonsiga ay ayagu dhexdooda is addoonsanayaan una saaray addoonsiga ama cibaadada ilaahay addoonka loo noqonayo ilaahay keligii wa idan falaa yumkinu ixdaaru suuratiha alraa'ica bitamaamiha wuxuu yidhi haddaba suurtagal inooma aha in aynu keenno ama aynu sawiranno sawir u fiican aynu ka sawiranno dhammaanteed siirada dhammaanteed ilaa bacda almuqaarana marka aynu isbarbardhig ku samayno mooyaane bayna khalfiyati hadihi alrisaalati wa aathaariha waxyaalihii ka dambeeyey risaaladan iyo fariintan waxyaalihii ka dambeeyey iyo raadkeedii iyo saamaynteedii ilama ayaanu soo bandhigno fahmi mayno markaa ama suurad fiican kama qaadanayno ayuu leeyahay markaa wadaadkii wa nadaran ilaa daalika innagoo markaa taa ka duulaynaa nuqadimu waxaanu soo bandhigi doonaa buu yidhi faslan can aqwaami alcarabi fasal u gaar ah ama baab u gaar ah qoomamkii carbeed ama qabaa'iladii carbeed wa tadawuraatiha qabla alislaam iyo markaa horumaradoodii islaamka ka hor siday markaa usoo horumareen wa can iduruufi alatii bucita fiiha muxamedun sala allahu calayhi wasalam iyo duruuftii markaa lagu soo bixiyey nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waaye mowqiculcarab ayuu sheikhu yidhi mowqiculcarab carabtu meesha ay ku taallo ama jasiiradda carbeed meesha ay ku taallo alcarab luqatan waa maxay kelmadan carabi horta luuqa ahaan waa maxay waxa weeye alsaxaari waalghafaar waxa weeye waa dhulka saxaraha ah ee lama degaanka ah weeye waalardu almajdabati alatii laa maa fiiha walaa nabaat iyo dhulka markaa engegsan ee aan biyaha iyo baadkana aan lahayn biyo iyo nabaad midna male dhulkaas waxaa loo yaqaanaa carab waa dhul saxaro ah weeye waqad adlaqa hada lafdu mundu aqdami alcusuuri calaa jasiirati alcarab lafdigan ama ereygan carabna waa hore ayaa loo bixiyey jasiiradda carbeed kamaa udliqa calaa qowmin qatanuu tilka alard sidoo kalena waxaa loogu magac daray buu yidhi kelmadan carab ama carab ereyga waxaa loogu magac daray qowm qatanuu tilka alardi dadkii degay ama deegaanka ka yeeshay dhulka jasiiradda carbeedna waxaa loogu magac daray magacan carab oo waxa la yidhi magacoodu iyaguna waa carab watakhaduuha mawtinan lahum dadkaasina mawtin bay ka yeesheen ama deegaan ayay ka yeesheen halkaa wa jasiiratu alcarab yaxuduhaa garban jasiiradda carbeed waxa uu yidhi waxa xuduud ay kala leedahay dhanka galbeed albaxru alaxmar waa badda caswey badacas ayay dhanka galbeed xuduud kala leedahay wa shibhi jasiirati sayna iyo jasiirad la mooda sayna waa masr bay ku taallaa halkaana markaa xuduud bay la leedahay buu yidhi wa sharqan alkhaliij alcarabi wa juz-in kabiiri min bilaadi alciraaqi aljunuubiy iyo qayb weyn buu yidhi dhanka barina waxay horta xuduud ay kala leedahay alkhaliij alcarabi gacanka carbeed iyo qayb weyn oo ah bilaadka ama dhulka ciraaq ee koonfureed marka dhanka baryeedna waxa ay xuduud ay kala leedahay gacanka carbeed iyo qayb ka mid ah waddanka ciraaq gaar ahaan ciraaq koonfurteeda wa junuuban koonfurna waxay xuduud kala leedahay baxri alcarab badda loo yaqaano badda carabta loo yaqaano alladii huwa imtidaadun libaxri lhindi taas oo ku dherarsan baddaasi badweynta hindiya badweynta hindiya ku dherarsan tahay ma biyaha ay ku shubtaa wa shimaalan waqooyina waxay markaa xuduud ay kala leedahay jasiiradda carbeedi bilaad ashaam waa waddanka dhulka shaam loo yaqaano waa suuriya lubnaan filistiin dhulkaasa shaam loo yaqaanaa dhanka waqooyiba xaggaana xuduud ay kala leedahay marka wa juz-u min bilaadi alciraaq iyo qayb ka mida waddanka ciraaqna waqooyi xuduud bay kala leedahay calaa ikhtilaafi fii bacdi hadihi alxuduud ayadoo khilaaf uu ka dhex jiro ama mukhtalaf lagu yahay xuduuddaas oo qaar laysku haysto ama khilaaf uu ka dhex jiro weeyaan وتقدر مساحتها ما بين مليون ميل مربع إلى مليون وثلاثمائة ألف ميل مربع badka ama masaaxadda ay ku fadhido waxaa lagu qiyaasaa inta u dhaxaysa hal milyan oo iskuweer iyo hal milyan iyo saddex boqol oo kun oo mayl oo iskuweer inta u dhaxaysa ayaa lagu qiyaasaa badka ama masaaxadda jasiiradda carbeed ay ku fadhido waljasiiratu laha ahmiyatun baaliqa jasiiradduna waxay leedahay ahmiyadaad weyn ama muhiimad bay leedahay buu yidhi min xaysu mowqiciha aldabiici waaljuqraafi marka la eego booska ay kaga dhacdo ee dabiiciga ah ilaahay uu ku abuuray ama ilaahay uu dhigay marka la eego iyo qaabka juqraafi ahaanba ahmiyad bay leedahay ama muhiimad bay u leedahay fa amaa biictibaari wadciha addaakhili haddaynu ka fiirina buu yidhi jasiiradda carbeed dhanka gudaha haddaynu ka fiirino muhiimadda ay leedahay baan halkan ka ogaanayna fa hiya iyadu muxaatatun waa mid markaa ku weegaaraysan ama ku kooban oo dhan kastaba ay ka xigto bisaxaari saxara horta dhan kastaba ka xigta warimaal iyo ciid min kulli jaanib dhan kastaba dhan kastaba waa saxarahaas iyo ciiddaas iyo carradaasaa dhan kastaba horta ka xigta marka aynu jasiiradda carbeed gudaheeda aynu fiirinayno wa min ajli hada alwadci sababtaas awgeedna ama xaaladda ay ku sugan tahay jasiiradda carbeed awgeedna saarat waxay noqotay aljasiiratu jasiiradda carbeed waxay noqotay xisnan maniican dhufays adag bay noqotay laa yusmaxu lilajaanibi an yaxtaluuha oo aan u saamaxaynin dadka shisheeye in ay guumaystaan wayabsuduu calayha saydaratahum wa nufuudahum oo ayna ku fidiyaan xukunkooda ama ay qacanta soo geliyaan arrintaas ayaa u saamixi weyday sababtoo ah dhulka waa dhul saxare ayaa dhan kastaba ka xiga dabadeedna arrintaasi waxay ku keentay dadkii shisheeye ee markaa damaca lahaa inay qabsadaan ama ay guumaystaan jasiiradda carbeed mid ku adag way u saamixi weyday buu yidhi walidaalika sidaa awgeed ba naraa waxaynu arkaynaa sukaana aljasiira dadkii deganaa jasiiradda carbeed waxaynu arkaynaa axraaran iyagoo ah xor fi ljamiici shu-uuni munda aqdami alcusuur dhan kastaba markaynu ka fiirino xor bay ka ahaayeen xitaa waagii hore xor bay ahaayeen dadkaasi maca annahum kaanuu mujaawiriina liimbiraatoriyatayn cadiimatayn ayadoo la og yahay inay haddana jaar la ahayd jasiiradda carbeed laba imberaatoriyadadoo waaweyn oo ah labada imberator waa imberatoriyadii farisiyiinta ama furus ama bershianka loo yaqaano iyo imberatoriyadii ama dowladii kale ee romanka ama romaniska loo yaqaanay hareeraha ayay ka xigeen haddana dowladaha waaweyne maysan guumaysanin sababtuna waxay ahayd markaa sadin maniic yacni dhufayska adag ee ay ku jiraan oo ah dhul saxara ah oo lama galaana lam yakunuu yastatiicuuna dafca hajamaatihima lowlaa hada sadi lmaniic haddii ay ku labadaa dowladood ay weerar soo qaadi lahaayeen may awoodi kari lahayn dadkii deganaa jasiiradda carbeed in ay iska difaacaan weerarkaas haddii aanu jiri lahayn markaa dhufayska adag ee saxaraha ah ama dabiiciga ah ee ilaahay markaa uu ku weegaaray wa ama binisbati ila alkhaarij markaynu haddana ka fiirino dhanka dibadda marka hore gudahaynu ka fiirina iminka dibaddan ka fiirina fa inahaa iyadu taqacu waxay ku dhacdaa jasiiradda carbeed waxay ku dhacdaa bayna alqaarati almacruufati fi alcaalami alqadiim qaaradihii macruufka ah ee la yaqaanay caalamkii hore ama waagii hore saddex qaaradood baa la yaqaanay waa qaaradda africa waa qaaradda asia iyo qaaradda yurub saddexdaa qaaradood baa loo yaqaana alqaarati almacruufa ama qaarati alqadiima ayaa loo yaqaana qaaradaha cusub waxaa ka mid a qaaradda markaa north america ama qaaradda markaa waqooyiga maraykanka iyo koonfurta maraykanka latin america loo yaqaano iyo qaaradda australia waxa weeye saddexdan qaaradood waa qaarado cusub weeye qaarad iljadiida waa qaarado cusub oo dhowaan ayaa la helay laakiin qaaraadka markaa yani qadiimiga ah ee macruufka ah ee la yaqaanin waa africa iyo asia iyo yurub saddexdaa qaaradood haddaba mid kasta xuduud bay la leedahay wataltaqii waxay kala kula kulantaa buu yidhi saddexda qaaradoodba biha baran wa baxran bariga iyo baddaba saddexda qaaradoodba way kula kulantaa oo xuduud bay kala leedahay fa ina naaxiyataha shimaaliya algarbiy marka aynu eegno dhankeeda waqooyi galbeed baabun lidukhuuli fi qaarati afriqiya waa albaab laga gelayo qaaradda africa wa naaxiyatiha shimaaliya sharqiya markaynu fiirino dhanka waqooyi bariyeedna miftaaxun liqaarati oroba waxay furo u tahay qaaradda reer yurubta wanaaxiyati sharqiya markaynu ka fiirino jasiiradda carbeed dhankeeda bariyeedna tuftaxu abwaaba alcajami waasharqi alawsati waaladna waxaa markaa ay albaabkoodu ay uga furan tahay dadka cajamka loo yaqaano cajamku waa dadkii aan carabta ahayn ha noqdaan indhayarta ama hindida dadkaana xuduud bay la leedahay ama bariga dhexe laftigeedana xuduudo ayay la leedahay oo halkaana qaaradii asia ama qaaradda aasiya ayay markaa xuduud ay kala leedahay marka saddexda qaaradoodba xuduuddaasay la leedahay walaalayaal wa tafdi ila alhindi waasiin sidoo kale waxay ku dhereersan tahay jasiiradda carbeedi waddanka hindiya iyo markaa waddanka china iyadana waa laga geli karayaa marka waa mowqic istraatiijiya waa meel aada u istraatiijiya ayuu ilaahay markaa ku beeray dadka carbeed iyo jasiiradda carbeed oo iyaduna meesha mowqica jasiirad mowqic fiican ku taalla xilligaas oo saddexda qaaradoodba markaa ay badda iyo berrigaba ay kula kulmayaan wakadalika sidaas oo kale taltaqii waxay kula kulantaa jasiiradda carbeedi kulla qaaratin biljasiirati baxran qaarad kastana waxay kala kulantaa dhanka baddana way kala kulantaa tii hore berrigay ahayd wa tarsii sufunaha wa bawaakhiraha calaa miinaa'i iljasiirati ra'san waxay kusoo xidhaan doomahoodu ama maraakiibtu waxay kusoo xidhaan marsooyinka iyo dekadaha ayaa jasiiradda carbeed kaga soo xidhanaya iyagoo ka yimi saddexda qaaradood africa iyo asia iyo yurub saddexda qaaradoodba marka halka bad ahaanna xuduud bay la leedahay doomihii maraakiibtiina way kusoo xidhanayaan waliajli hada alwadaci sababtaa awgeeda maxaaladda darteed aljuquraafi xaaladda markaa juquraafi ahaaneed ee jasiiradda carbeed ay leedahay kaana shimaalu ljasiirati wa junuubiha ayaa waxay ahayd waqooyiga jasiiradda carbeed iyo koonfurta jasiiradda carbeed waxay noqotay mahbatan lilumam meel ay ummadaha iyo quruumuhu ay kusoo hoobtaan wa markasan litabaaduli tijaara iyo xarun markaa la isku dhaafsado ganacsiga iyo baci mushtarka wahaqaafa iyo tacliinta iyo aqoonta wadiyaana iyo diimaha walfunuun iyo fanniyada kala duwan fanniga sayniska ha noqoto fanniga dhakhtarnimada ha noqoto fan kastaba wax halkaasaa la isku dhaafsiisan jira walaalayaal diimuhuna dee asalkoodu diin iminka yani diimaha inta diyaana samaawiya loo yaqaano badankoodu de jasiiradda carbeed un bay ka yimaadeen waa diinta islaamka ta kiristaanka ta yahuudda subxaan allah badankooda o dhan dee halkaasunbaa nebiyada inta badan laga soo saari jiray jasiiradda carbeed walaalayaal marka waxay noqotay xarun ay ummadaha iyo quruumaha oo dhan ay isugu yimaadaan haddii aan intaa kaga soo gudubno deegaan ahaan meesha carab loo yaqaan iyo xuduudeed iyo waxyaalahaas wadaadku wuxuu ku xejiyey qabaa'ilada carbeed si aynu u ogaano qabaa'ilada carbeedna waxay muhiim u tahay in aynu marka dambe saxaabada nebiga sala allahu caleyhi wasalam qof kastaba hadda bal qabiilka uu ka soo jeeday iyo qabaa'iladii markaa nebigu xidhiidhka la sameynayay si aynu markaa fikrad uga haysanno waa inaan marka hore sharaxnaa aqwaamu alcarab qoomamka carabtu ay ka soo jeedo wa ama aqwaamu alcarabi qoomamka markaa ay ka soo jeeda reer carbeedna faqad qasamaha almu'arikhuuna ilaa halaathati aqsaam waxay u qaybiyeen dadka taariikhyahanada ahi saddex qaybood baa horta qabaa'ilada carabta loo qaybiyey bixasbi assalaalaat alatii yanxadiruuna minha iyadoo laga fiirinayo silsiladaha ay ka soo jeedaan ama meelaha ay ku abtirsadaan iyadoo laga fiirinayo saddex qaybood ama saddex carab unbaa jirtay ama saddex qoloo caraba unbaa jirtay saddexda carabtayna waxa weeye waa kow carab ilbaaida kuwa la dhaho iyo carab alcaariba kuwa la dhaho iyo carab almustacriba kuwa la dhaho saddexdaana mid walba waynu sharixi doonaa insha allahu tacaala alcarab albaa'ida carabta markaa baa'ida waxa weeye yacni carab dabar go'day aan iminka joogin ama taariikhdoodi iyo tafaasiir badan aan laga haynin weeye walaalayaal wahum ayagu waxa weeye alcarabu alqudaama waa carabtii qadiimiga ahayd weeye aladiina lam yumkinu alxusuula calaa tafaasiilin kaafiya taas oo aanay suurtagelin in la helo tafaasiir ku filan ama macluumaad kaafiya oo inagu filan aan laga haynin can taariikhihim taariikhdooda wax macluumaada lagama haya carabtaasi way dabar go-in intooda badan midla waxaa ka mid a markaa carabtaas caad waa carabtii caad loo yaqaanay ee nebi huud calayhi salaam loo diray wa thamuud iyo carabtii nebi saalax calayhi salaam loo diray qowmu thamuud iyaguna waa carabtii dabargooday bay ka mid yihiin iyo tasum iyo jadiis iyo cimlaaq iyo kuwii lamida wasiwaaha iyo kuwii markaa lamida carabtii kale kuwaas way dabar go-een ama taariikhdoodii iyo tafaasiir sidaa u badan walaalayaal lagama hayo carab kalaa jirta carabta labaad waxa wey alcarab alcaariba waa carabta loo yaqaana carab alacaariba wahum alcarabu almunxadiratu min sulbi yacrub ibni yashjub ibni qaxtaan carabtaasina waxa weye waa carabta ka soo jeeda dhabarka ninka la dhaho yacrub ibnu yashjub ibnu qaxtaan ninkaasay ku abtirsadaan ninka yacrub la ydhaahdo ayay ku abtirsadaan waana nin reer yamaniya carabtuna asalkoodu yamanun bay ka yimaadeen ama qaxdaaniyin baa loo yaqaanaa ninkan yacrub la dhahana waxay culimmada qaar ay dhahaan waa meesha carabku uu ka yimi wadaadkii kitaabkaynana qoray wuxuu xoojiyey in kelmadda carab ay kasoo jeedo saxaraha iyo meesha lamadegaanka aan biyaha iyo baadka aan lahayn laakiin culimo qaar culimo kale waxay leeyihiin carab waxa weeye ninkan aabahooda ah carabtee yacrub ibnu yashjub la odhan jiray ayaa markaa carab laga soo dhiraandhiriyey isaga waxaa la odhan jiray yacrub marka ya-dii unbaa la gooyo carab halkaasay ka timi culamada qaar baa sidaa qaba marka marka carab ilcaariba carabta loo yaqaana waxa waa carabta kasoo jeeda ninka la dhahdo yacrub ibnu yashjub ibnu qaxdaan wa tusamaa waxaana loogu magac daray bilcarab alqaxdaaniya carabtii markaa qaxdaaniyiintay reer yamaneed weeye carabta saddexaadna waxa weeye alcarab almustacriba carabta markaa la carabaysiiyey maaha asalkoodu carab may ahayn laakiin waa la carabaysiiyey wahiya carabtaasina waxa weeye alcarabu almunxadiratu min sulbi sayidina ismaaciil waxa weeye carabta ka soo jeeda iyaduna dhabarkii nebi ismaaciil calayhi salaam kasoo farcantay weeye wa tusamaa waxaa loogu magacaabaa carabtana bilcarab alcadnaaniya carabta markaa cadnaaniyiinta ayaa loogu yeedhaa ama alcarab alcaariba haddaba laba saddexdii carabeed wuu inoo sheegay carab waxa weeye koowaad carab ilbaa'ida kuwaas way dabar go-een tafaasiir lagama hayo laba carab baa soo hadhay waa carab alcaariba iyo carab almustacriba labadaasaa markaa macluumaadkii uu ka hayay markaa wadaadku ama uu soo ururiyay uu inoo fasiraya insha allahu tacala wuxuu dhahay ama alcarab alcaariba carabtii caaribada ahayd wahiya shacbu qaxtaan waa dadka markaa qaxtaniyiinta loo yaqaaneen famahduhaa bilaaduulyaman meeshay ka soo jeedaan waa dhulka yaman weeye waqad tashacabat qabaa'iluhaa wa butuunihaa waa shacab bay noqdeen ama bulsho badan iyo quruumo ama qaran ayay wada noqdeen qabaa'iladoodu fashtaharat waxaa ka caanbaxay oo kasoo shaacbaxay minhaa qabiilataani laba qabiilo oo waaweyn ayaa soo shaacbaxay buu yidhi labada qabiilo waaweyn waxa weeye qabaa'ilka loo yaqaana ximyariyiinta iyo qabaa'ilka loo yaqaano kahlaniyiinta waay ximyar waa qabiilka koowaad ashharu butuunihaa zayduljamhuur qabailka ximyar qabailooyinka ku abtirsada ama jilbaha ku abtirsada kuwa ugu caansan waxaa ka mid a qabiilka loo yaqaano zayduljamhuur iyo qudaaca iyo sakasig saddexdaa qabiil ayaa ugu caansan qabaa'ilada kale kahlaaniyiintana wa ashharu butuunihaa hamadaan iyadana waxaa ugu caansan qabailka loo yaqaano hamadaan iyo anmaar iyo tay iyo madxaj iyo kinda iyo lukham iyo judaam iyo asdi iyo aws iyo khasraj wa awlaadu jafna muluuki shaam iyo carruurtii u dhalay ninka la dhado jafna oo ahayd boqoradii dhulka shaam ka telinayay waan u tegi doonaa insha allahu tacaala waaye labada qabiile waaweyn ee iyaguna qabaa'ilada badan ka kooban ayaa markaa carab ilqaxtaaniya loo yaqaana ama carab alcaariba loo yaqaana waa carabtaa markaa deganayd ee dhulka yaman weeye walaalayaal wahaajarat waxaa soo hijirooday ama soo qaxay butuunu kahlaan can ilyaman qabaa'iladii ku abtirsan jiray kahlaaniyiinta ayaa dhulka yaman ka soo qaxay labadii carbeed ximyariyiinta iyo kahlaaniyiinta ximyar waxay ku hadhsanaayeen yaman kahlaaniyiintiibaa qaxay qabaa'iladii kale kahlaaniyiinta ahaa way soo qaxeen iyagu yaman way ka soo qaxeen waintasharat waxay ku faafeen fii anxaa'i iljasiira jasiiradda carbeed hareeraheeda oo dhan bay markaa deegaan ay ka yeesheen ku faafeen wa kaanat waxay ahayd buu yidhi hijratu mucdamihim qaxidoodii ugu weynayd waxay ahayd qubayla sayl ilcarami intaanu dhicin daadkii weynaa daadka weyne waa maxay talow daadka weyne waxa weeye walaalayaal waa sayl ilcaram waxaa jirtay waddanka yeman boqortooyo aada u caan ahayd oo la dhaho markaa mamlakat saba boqortooyadii saba ayaa loo odhan jiray markii markaa ay kibreen carabtii halkaa deganayd oo ilaahayna ay ku kufriyeen ayaa waxay lahaayeen sad meel sad ah biyo xidheen weyn bay lahaayeen oo ganacsi la yaab leh oo baacumushtar cajiiba ay ka lahaayeen markaa ay ka faa'iidaysan jireen markaa biyo xidheenkiibaa burburay waxa jiir yar ama doolli ayaa fagay gebigiisaba subxaan allah ilaahay baa ku salliday deetana gebi siduu u dhammaa waxaa dumay biyo xidheenkaasaa dumay ilaahayna qur-aankiisa ayuu kaga warramay fii suurati saba suurad dhan ayaa loogu magac daray boqortooyadii markaa saba ee yeman ka telin jirtay marka markii biyo xidheenkii uu dumay daad baa qaaday dunidii oo dhan marka wuxuu leeyahay qubayla sayl ilcaram wax yar ka hor intaanu daadkaa weyne dunidaba qaaday intaanu ku dhufanin markaa dadkii reer yamaneed ayay qabayladaasi soo qaxeen xiina fashilat tijaaratuhum waana xilligii ay fashilantay ganacsigoodii sababta u fashilantana waxay ahayd lidaqdi roomaan wa saytaratihim calaa ariiqi tijaarati albaxriya cadaadiskaga yimi dowladii roomaanka iyo markaa gacan gacantii waxay la wareegeen waxay saydareeyeen oo qabsadeen wadda ganacsiyeedkii baddana way ka qabsadeen wa ifsaadi tariiqi ilbari bacda ixtilaalihim bilaad masr washaam iyo inay fasahaadiyeen waddadii beriga laftigeeda kadib markii ay guumaysteen waddanka masar iyo dhulka shaam suuriya urdun filistiin iyo cummaan meelahaas marka labadii wadaba waa laga qabsaday marka waxay ku kaliftay arrintaasi inay hijroodaan ama ay ka qaxaan dhulka yeman walaa qarwa yacni layaab kuma jiro faqad kaanat waxaa jirtay buu yidhi sidoo kale munaafasan bayna butuuni kahlaan wa butuuni ximyar waxaa kaloo jirtay labadii qabaa'ile kahlaaniyiinta iyo ximyariyiintana loolan baa jiray siyaasadeed baa ka dhex jiray addat ilaa jalaa'i kahlaan taas oo ku keentay markaa ama ku qasabtay in qabaailadii kahlaaniyiintu ay hijroodaan oo ay qaxaan wayushiiru ilaa dalika arrintaana waxaa inoo sheegaya oo inoo tilmaamaysa baqaa'i ximyar maca jalaa'i kahlaan ximyariyiintii oo ku sugnaaday waddankii ay u dhasheen yaman kahlaaniyiintiina waa la saaray marka arrintan waxaanu ka qaadanaynaa in loolanna meesha uu ka jirayo dagaalla ay ka dhex jirtay deetana kahlaaniyiinta iskaga tageen markaa dhulkii yaman iyagoo u qaxay jasiiradda carbeed wa yumkinu waxaa suurtagala taqsiimu lmuhaajiriina inaynu u qaybina dadka muhaajiriinta ah ee soo qaxay in loo qaybiyo min butuuni kahlaan ilaa arbacati aqsaam ee ka mida qabaa'ilada kahlaaniyiinta afar qolo ayaa loo qaybin karaa ama afar qabiilo waaweyn ama afar qaybood ayaanu qaybin karnaa kow qabiilkii koowaad ee loo qaybiyo waxaa ka mida qabaa'ilka loo yaqaana asdiyiinta oo kahlaan ka mid ah وكانت وحيد هجرتهم على رأي سيدهم وكبيرهم عمران بن عمرو مزيقباق waxaana madax u ahaa buu yidhi oo aragtida iyo fikirka keenay in waddanka yeman laga qaxo ninkii madaxda u ahaa uguna weynaa oo la odhan jiray cimraan ibnu camru cimraan ibnu camrugaasi markaa dhowr wiilal ayay walaalayihiin dhowrka wiile walaalahayna midba meel buu u qaxay waananu sheegi doonaa fasaaruu waxay qabteen yantaqiluuna kuwa u kala gooshaya fii bilaadilyamani dhulka yaman bay u kala goosheen markii hore wayursiluuna ruwaad ayagoo diranaya markaa sahamno dad sahamo ah bay diranayaan xaggeynu degnaa xaggeen ugu habboon uma markaasaa saaruu bacda dalika ila shaam waxay qabteen dhulka ila shimaal dhanka waqooyiga haddana u kaceen wahaaka tafaasiilu lamaakin alatii sakanuu fiiha bacda arixlati nihaa'iyan waa tan tafaasiishiiyo macluumaadkii meelihii ay deganaayeen safarkaas ka gadaal meelihii ay degeen ayaa halkan lagugu sheegaya catafa wuxuu u leexday thaclaba ibnu camru ninka la ydhahdo thaclaba ibnu camru oo odaygii madaxda u ahaa qabaa'ilka asdiyiinta ee la odhan jiray cimraan ibnu camru ay walaalayihiin isagu wuxuu u leexday oo min al asdi ka mid a qabaa'ilka asdiyiinta wuxuu u leexday naxw alxijaas dhanka xijaas buu qabtay waa maka iyo madiina dhankaas u kacay ninkaasi fa aqaama wuxuu deegaan ka yeeshay markaa bayna athaclabiya wa diiqaar meesha la ydhahdo thaclabiya iyo diiqaar dhexdooda ayuu degay walamaa goortii kabura uu weynaaday waladuhu wiilkii uu dhalay thaclaba ibnu camru markuu weynaaday waqawaa ruknuhu oo markaa tiirkiisina adkaaday oo uu caruur isna sii dhalay saara wuxuu kaasina qabtay naxwa almadiina magaalada madiinu ninkaasina uu qabtay fa aqaama biha halkaasuu deegaan ka yeeshay wastawtanaha wuu degayba halkaasuu degay deegaanna uu ka yeeshay wa min abnaa'i thaclabati haadi ninkaa thaclaba la ydhaahdo caruurtiisa waxaa ka mid a al aws waalkhasraj qabaa'ilka aws iyo khasraj oo ka mida labadii qabiil ee waaweynaa ee deganaa magaalada madiina ee nebiga sala allahu calayh wasalam marti qaaday una hiiliyey weeye waxay deegaan ka yeesheen iyaguo awowgood thaclaba ayaa wuxuu degay magaalada madiina ibna xaarithat ibnu thaclaba waxaana labadoodaas awsi khasraj ay ku abtirsadaan ninka la dhahdo xaaritha ibnu thaclaba oo degay markaa magaalada madiina madiinat almunawara waaya nin kaloo ay walaalayihiin raggii hore ayaa isna meel kale u qaxay wantaqala minhum waxaa kaloo ka tegay buu yidhi xaaritha ibnu camru ninka la dhahdo wahuwa khusaaca ninkaasna qabaa'ilka khusaaciyiinta ayaa ku abtirsada wa banuuhu iyo caruurtiisuba fii rubuuci alxijaas waxay qabteen markaa waddankan xijaas hareeraheeda xijaas waa makiya madiine halkaas goboladaas ama deegaanada hareeraheeda ah bay qabaa'ilka khusaaciyiintuna ay degeen xataa goortii nazaluu bimari dahraan ilaama ayay kasoo degeen meesha mari dahraan la dhahdo magaalada maka u dhow halkaasay soo degeen uma iftataxu lxarama deetana haddana masaajidkii xaramka ahayd oo ku taalla markaa magaalada maka ee barakaysan ayay furteen dagaal baa dhex maray faqatanuu makka wa ajluu sukaanaha aljarahumiy magaaladii maka ayay deegaan ka yeesheen oo ay degeen waxayna ka saareen magaaladii maka dad deganaa oo ahaa qabaa'ilka jarahumiyada ama jurhumiyiinta loo yaqaano waa qabaa'ilkii nebi ismaaciil calayhi salaam markuu yimi magaalada maka uu ka guursaday ee deetana carruurtiisii ay la falgaleen oo markaa halka carab ilmustacrib ama carabta carabowday waa meesha ay ka timi marka qabaa'ilkii jurhumiyiinta ayay ka xoogeen meeshii wayna ka saareen macluumaadkeeda iyo tafaasiirtu way inoo soo socotaa gadaal ama dib ayaynu ka sharaxi doonaa insha allahu tacala wanazala wuxuu degay markaa cimraan ibnu camru nin kaloo la walaalaha weeye raggii hore qabaa'ilada kale kasoo kala jeeday wuxuu ninkaasina uu degay fii cumaan magaalada wadanka cumaan buu degay wastawtanahaa huwa wa banuuhu halkaasay deegaan ka yeesheen isaga iyo carruurtiisuba wa hum asdu cumaan kuwaasina waa asdiyiinta cumaan ee degan weeye wa aqaamat waxay degeen buu yidhi wa aqaamat qabaa'ilu nasr ibni lasdi bitahaama sidoo kale qabaa'ilka nasr ibnlasdina iyaguna waxay degeen meesha la dhaha tahaama wahum asdu shanuu'ah kuwaasina waa asdi shanuu'a kuwa loo yaqaano wa saara jafna ibnu camru jafna ibnu camru oo raggii hore la walaala ah ayaa isna wuxuu qabtay ilaa shaam dhulka shaam buu isagu ka dhacay suuriya iyo markaa falastiin iyo urdun dhulkaasuu qabtay markaa fa aqaama biha huwa wa banu halkaasu isna uu degay isaga iyo carruurtiisu wa huwa isaguna abulmuluuki lakasaasina waa aabbaha markaa madax u ah boqoradii reer aalaqaasan reer aalaqaasan waxa weeye dad deganaa dhulka shaam ayay deganaayeen waxayna markaa jaar la ahaayeen dowladdii romaanka oo dowlad weyn ahayd markaa dowladda romaankuna kristan bay ahayd markaa carabtaasi way kristaanowday waxaana loo yaqaanay aalaqaasan muluuki laqaasan ama boqortooyadii reer aalaqaasan sababta kaasan loogu bixina waxa weeye nisbatan ilaa maa-in fi lxijaas waa biyo ama ceel ku yaalla dhulka xijaas awgeed ayaa loogu magac daray yucrafu bikasaan oo loo yaqaano ceelkaasna khasaan baa loo yaqaanay kaanuu qad nazaluu biha awalan qabla tanaqulihim ila shaam oo ay degeen markaa meeshaas ayay degeen intaanay dhulka shaam aanay qabanin ka hor ayay degeen deetana biyahaas khasaan la dhaho ayaa loogu magac daray sidaasaa markaa magacii khasaankuna uu ku qabsaday markaa qabaa'ilkaas oo loogu yeedhay qabiilkaas aynu ka sheekaynayna intaasoo ninoo walaalo ah waxa weeye qabiilka asdiyiinta ka mid weeye iyo qabiilkii weyne kahlaaniyiintaee soo qaxay kii koowaad weeye kii labaad waa maxay ka labaad waa lukham iyo judaam qabaa'ilka loo yaqaano wa kaana fi lukhamiyiin nasr ibnu rabiica abulmuluki almanaadira bilxiira lukham iyo judaanna waxa weye waa qabaa'ilka lukhamiyiinta loo yaqaano madaxna waxa u ahaa ninka la dhado nasr ibnu rabiica oo isaguna aabe u ah boqoradii mulukil manaadira loo yaqaan ama boqoradii manaadirada oo bilxirati deganaa xiiro deganaa xiira waa magaalo ciraaq ku taalay ciraaqna waxaa haystay dowladdii farisiyiinta ama furus ama bershiyaanka oo ahayd dad majuusiyiina ama dad dabka caabuda fire worshipers ama dad caabuda dabka caabuda ama ololka iyo naarta iyo markaa qoraxda iyo wuxalaaliyo waxii iftiimo caabuda weeye carabtii markaa halkaa deganada xiirana de iyaguna maadaama ay jaar la yihiin dadkii markaa farisiyiinta ah ee ciraaq haystay iyaguna waxay noqdeen majuusiyiin bay noqdeen waayo lukham iyo judaamna waa qaladaas qabiilkii saddexaad waxa weeye banuutay waa dadka loo yaqaano reer day saarwa iyagu waxay qabteen bacda masiiri lasdi qabiilkii weyn ee asdiyiinta ka gadaal ama kadib waxay qabteen naxwa shimaali xagga waqooyi bay u kaceen xataa nazaluu biljabalayni aja wa salma ilama ayay ka degeen laba buurood oo loo yaqaano aja iyo salma wa aqaamuu hunaaka halkaasay deegaan ka yeesheen xataa curifa aljabalaanu bijabali tay ilama aya loo bixiyay labadii buurood ee ay deganaayeen buurtii reer day baa loo bixiyay magacoodii qabaa'ilkaasi maadaama buurta ay degan yihiin buurtii laftigeediina waxaa loogu magac daray qabiilkii deganaa reer day qabiilkii afaraad ee ugu waaweynaa qabaa'ilka kahlaaniyiinta ee soo qaxay waxaa ka mid ah qabiilka la dhado kinda nazaluu bilbaxrayni waxay degeen meesha loo yaqaano baxrayn oo waddanka baxrayna huma daruu waxay ku qasab noqotay ama ku kalifantay ilaa muqaadaratiha fanazaluu bixadramowt inay ka guuraan ama ay ka holloyshaan halkaa oo ay degaan meesha loo yaqaano xadramowt ama axqaaf baa loo yaqaanay berigii hore walaaquu hunaaka maa laaquu bilbaxrayn halkaana waxay kala kulmeen wixii ay kala kulmeen dhib bay kala kulmeen markaa ku kaliftay ama ku qasabtay inay ka guuraan baxrayn deetana ay xadramowt ay tagaan uma dabadeedna nazaluu najd haddana baxrayntiibay kasoo guureen ama xadramowtkina waa kasoo guureen oo waxay degeen meesha najdi loo yaqaano waa gobol iminka ka mida sacuudi arabiya وكونوا هناك حكومة كبيرة الشأن هلكا waxay ka aasaaseen xukuumad ama dowlad aad u weyn bay samaysteen walaakinaha surcana maa faniyat wadahabat aatharuha laakiin markiiba dowladdaasi way baaba'day oo way tirtirantay raadkeedii marka afartaa qabiil baa ugu waaweynaa qabaa'ilka gaaliyaniyiinta ee soo qaxay kasoo qaxay yaman ma jiraan qabaa'ilo kaloo reer yamaniyana oo ximyar ku abtirsaday iyagoo ximyaryiin ah oo soo qaxay wadaadki wuxuu yidhi wa hunaaka waxaa jira qabiilatun qabiilaa jirta min ximyar qabaa'ilka ximyaryiinta ka mid a maca ikhtilaaf fii nisbatiha ilayh iyadoo laysku hayo inay ximyar ku abtirsatay iyo in kale waa laysku haya khilaaf baa ka taagan wa hiya qudaaca qabaa'ilkaasi waxa weye waa qudaaca hajarad qabiilkaasina waxay kasoo haajireen oo ay kasoo qaxeen alyaman wadanka yaman bay kasoo qaxeen wastawtanat baadiyata samaawa waxayna deegaan ka yeesheen baadiyaha meesha la dhahda samaawa min mashaarif alciraaq wadanka ciraaq hareeraheeda halkaas iyaguna ay degeen waa qabailka qudaaca sababtu wadaadku marka ama shiikhu usoo qaatay qabiilooyinkana waxa weeye walaalayaal dhammaan qabaa'iladaasi waxaa kasoo jeeda saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalam idan haddii saxaabada nebigu ay kasoo jeedo qabaa'iladaas waxaa ku inagu qasaba inaynu baranno meesha asal ahaan ay ka yimaadeen iyo in ay kasoo qaxeen dhulkaas oo meelaha ay kala degdegeen waayo carabtaasi waa carab alcaariba wey ahayd carabtii markaa qaxtaan kasoo jeeday yacrub ibnu yashub ibnu qaxtaan kasoo jeeday ee yeman deganayd carabta labaad ee aynu ka warrami doonna waa carabta loo yaqaano carab almustacriba carabta markaa carabowday ama carabta kasoo jeeda nebi ismaaciil calayhi wacalaa nabiyina afdal asalaati watasliim wa ama alcarabu almustacriba carabta la carabaysiiyana waxaa ka mida fa aslu jaddihim ilacla horta asalka awowgooda sare waxa weeye huwa sayidina ibraahima calayhi salaam waxa weeye waa nebi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina afdal asalaati watasliim nebi ibraahim baa horta awow u noqonaya carabtan min bilaad alciraaq nebi ibraahimna wuxuu kasoo jeedaa wadankan ciraaq loo yaqaano min baldatin markaa tuulo loo yaqaano min baldatin yuqaalu laha ur tuulo la dhaho ama magaalo yaroo ciraaq oo la jirtay oo la dhaho ur halkaasuu kasoo jeeday marka ama uu ku dhashay nebi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina afdal asalaati watasliim magaaladaasina waxay ku taalla cala shaati'i algarbiyi min nahri alfuraat xeebta galbeed ee webiga furaat laba webi bay leedahay ciraaq waa furaat iyo dijla marka furaat xeebteeda galbeed tuulo ku taalla weeye ayuu ku dhashay marka sayidina ibraahim calayhi salaam بالقرب من الكوفة وميل كدو مركا مقالة كوفة وقد جاءت وحاتمي بويدا الحفريات qodadkii godadkii la qoday watanqiibaat iyo markaa baadhitaan lagu sameeyey dhulka marka waxaa yimid dad geologistiga dadka geologistiga ahi waxay had iyo jeerale baadhaan aathaarta iyo markaa raadadka marka dhulkay qodayaan deetana magaaladii ur la odhan jiray bay qodeen godad baa laga sameeyey magaaladii oo sideedii u dhammaystiran ayaa markaa raadadkeedii iyo aataarteedii la helay marka waa kan kuu sheegaya waqad jaa-at waxaa timi alxufriyaatu godadkii waxay keeneen watanqiibaatu iyo markaa baadhitaanadii markaa dhulka hoostiisa la baadhayay bitafaasiil waasica macluumaad aada u waaweyn oo waafahsan ayay keeneen oo can haadihi albalda tuulada markaa ku saabsiisanayd ayay ka tarjameen wacan usrati ibraahim calayhi salaam iyo qoyskii nebi ibraahim calayhi salaam wax laga dheehan karo macluumaad ka mid a ayay markaa culammada geologistiga ahi ay keeneen wa can ilaxwaali diiniya iyo xaaladoodii diineedna waxbay ka sheegeen walijtimaaciya iyo xaaladii bulsheedba fii tilka albilaad ee beledkaas dhexdeeda ahayd marka dadka geologistiga ah ayaa cilmi baadhis ku sameeyey waxna way ka ogaadeen macluumaadna waa laga helay ومعلوم وحلوجي أن إبراهيم عليه السلام إن نبي إبراهيم نحريس نبي نبتقل كوركيسا هاته هاجر إنو هجرودي منها إنو كهجرودي أيد حقه ده مقالة دي يريد وكل شيء أرلو دنشري وكهجرودي إلى حاران محر أو حران ماشي لرد حران ayay markaa uu degay nebi ibraahim wa minha ilaa filistiin halkaasoo haddana ka tegayo waa ka hijroodayoo wuxuu qabtay waddanka barakaysan ee filistiin fatakhadaha wuxuu ka yeeshay markaa qaacidatan lidacwatihi waddankii barakaysnaa ee filistiinna wuxuu ka yeeshay xarun uu ka duulo ama uu dacwadda iyo yabooha islaamka uu ka fidiyo halkaasuu xarun uu ka yeeshay wa kaanat lahu jawlaat wuxuuna lahaa markaa jawlado jawladu waa safar fii arjaa'i haadihi lbilaad wa gayriha uu ku gaadaa bixinayo waa safaro uu ku gaadaa bixinayo beledka iyo meelaha ku agdhow ayaa markaa u lahaa markaa nebi ibraahim oo falastiin oo keliya muu fadhiyeyne ee dacwadda meelo badan ayuu gaadhsiinayey nebi ibraahim calayhi salaam waqadima maratan ilaa misr marna wuxuu yimi wadanka misr oo ay haysteen markaa faraacintiiba madax ka ahayd wadanka masr waqad xaawala fircawnu misr ninkii fircoonka ka ahaa masarna wuxuu isku dayey kaydan dhagar buu sameeyey wa suu-an iyo xumaan buu u maleegay bisawjatihi saara nebi ibraahim haweenaydii uu qabay ee saara calayhi asalaam ayaa markaa iyadana uu dhagar u maleegay dhagartuu u maleegana waxay ahayd walaalayaal ninka fircoon la dhaho ee masar ka talin jiray wuxuu ahaa nin iimaan la ama hunguri weyn marka boqor buu ahaa kibrey wadankiisa wuxuu lahaa basaasiin iyo jawaasiis iyo ilo u basaasa markaa dadka marka ciddii soo gasha haddii gabadhaasi gabadha qurux badan ay tahay waxaa loo geynayaa boqorkaas deetana uu ku xadgudbaya markaas saarina waxay ahayd haweeney qurux badan balee la dhaho haweenka nebi aadam uu dhalaybaa calayhi salaam waxay ka mid ahayd dumarka ugu quruxda badan marka laga yimaado xaawo marka xaawo oo hooyadeen ahi waxay ahayd haweenayda bani aadamka ugu quruxda badan nambarka labaadna waxaa ku jirtaa saara oo ahayd haweenaydii uu qabay nebi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina afdal asalaatu watasliim marka haweeney qurux badan bay ahayd markay arkeen basaasiintii bay qabteen marka saaraa la qabtay waxaa la geeyey masar baa la geeyey masar markii loo geeyey boqorkiibaa loo geeyey wuxuu doonay inuu bilaabo inuu ku xadgudbo saare ilaahay unbay bariday ninkii faaligunbaa ku dhacay jidhkiisa qayb ka mid unbaa markaa faaligu ku dhaco qalashay ninkii uu yaabo wuxuu yihi mar dambe waxba kuguma samaynaye kugumana xadgubadbaye iskumana dayaye ee bal ilaahay ii bari hayka fujiye ilaahay unbay u bariday deetana ilaahay waa ka fujiye laakiin waxba kumau qaadanine mar kale ayuu markaa isku dayey marka mar labaad ayuu isku dayey haddana ilaahay bay bariday faaligiibaa ku dhacay mar saddexaad buu haddana uu isku dayey saddex jeer markii ay muxaawaladaas iyo markaa arrintaas ay fashilantay markii ugu dambaysay ayuu wuxuu yidhi ninkii markaa fircoonka ahaa ee misr ka talinayey ilaah baan ku dhaaranayaa saaray mar dambe iskuma dayayo inaan kugu xadgudbo ee laakiin waxaan ku siinayaa buu yidhi hadiyad iyo hadiyad baan ku siinayaa buu yidhi hadiyadda uu siiyena waxay ahayd inantiisii uu dhalay isagu inantii uu dhalay ayuu siiyo wuxuu ku yidhi inantaydaasi ha kuu shaqayso ha kuu adeegto waay wadaadkii wuxuuna yidhi haddaba ama shiikhii waqad xaawala fircawnu misra wuxuu isku dayey ninkii fircoonka ee masar kaydan dhagar buu isku dayey wasuu'an iyo xumaan buu isku dayey bisawjatihi saara nebi ibraahim haweenaydiisii saare loodhan jira dhagar buu maloogay walaakina allaha ilaahay baa radda kaydahu ku celiyey markaa dhagartiisii fii naxrihi qoortiisa ku celiyey dhagartii uu maleegay unbaa isaga la gooday wa carafa fircawn wuxuu gartay ama uu qiray ninkii fircoon ee markaa masar ka talinaya wuxuu qirtay maa lisaarata min asilati alqawiyati billah in saare ay xidhiidh qoto dheer oo uu awoodi leh ay la leedahay ilaahay subxaana wa tacaala xataa akhdamaha ibnatahu haajara ilamaayo markaa uu shaqaale uga dhigay inantiisii uu dhalay haajare loodhan jiray ictiraafan bifadliha isagoo markaa u qiraya fadliga iyo dheeraadka ay leedahay markaa saara wazawjatiha saara ibraahim iyo haweenaydii markaa saaray nebi ibraahim calayhi salaam marka fadliga ay leedahay maadaama ay fadliga intaa leeg leedahay wuxuu siiyey inantiisii wuxuu ku dhaha ku shaqayso dabcan haajara waa iyaduna waxa ka waxa weeye haweenaydii labaad ee markaa nebi ibraahim calayhi salaam uu guursaday oo markii nebi nebi ibraahim xaaskiisa saare wuxuu qabay muddo aada u dheer laakiin wax caruura ilaahay muusan siinin labadooduna da- bay markaa ay joogeen oo culummada qaar ay leeyihiin nebi ibraahim boqol sano wax yarbaa uga harhsan ama boqol sano xilgaa wuu gaadhay deetana haajara ayaa markaa ay saari ay siisay deetana haajara ayuu nebi ibraahim calayhi salaam uu guursaday wiilba u dhashay markaa nebi ismaaciil calayhi salaam culummada qaar ama dadka qaar yahuuddu ha u bataane iyagoo ku yasaya carabta ilan yahuuddu had iyo jeeraale wuxuud waa cunsuriyad iyo qabyaalad iyo caloosha balaaya ka buuxda walciyaadu billahi ya latiif ilaaha latiifka baynu ka magangelaynaa waxay dhaheen haajare waxay ahayd gabadh addoommada laakiin cilmi baadhis aanu samaynay iyo mu'arikhiinta laftigoodu cilmi baadhis ay sameeyeen iyo dabagallo aan samaynay waxaa la ogaaday inay haweenaydani ahayd gabadh uu dhalay boqorkii masar ka telinayay subxaan allah marka haweenayda haajara ee nebi ismaaciil dhashay maysan ahayn addoommad ee waxay haweenay madax ahayd boqoradana ahayd ama markaa dhaxal suga boqortooyo ahayd ama amiirad ahayd wa rajaca wuxuu ku noqday marka ibraahim nebi ibraahim wuxuu ku noqday ilaa filistiin nebi dhulkii falastiin buu ku noqday barakaysna warasaqahu allahu min haajara ismaaciil wuxuu ilaahay uu ka siiyey markaa haajara waxay u dhashay nebi ismaaciil ba u dhashay wagaarat waxaa hinaasay oo masayray saarax haweenadii saaraha hinaastay markaa xataa alja'at ibraahiima ilaa nafyi haajara ilama ayay ku qasabtay nebi ibraahim inuu eriyo ama uu ka kaxeeyo dhulka haweenaydii haajaro loo dhan jiray maca waladiha sagiir iyadiyo markaa ilmihii yaraa iyo naaska nuugaya ismaaciil calayhi salaam in laga kaxeeyo meeshii ay joogeena filistiin faqadima bihimaa waa soo kaxeeyey markaa oo wuxuu keenay ila lxijaasi dhulka xijaas buu keenay ee magaalada maka wa askanahumaa wuxuu dejiyey biwaadin meel toga ama waadiya hayri dii sarcin aan beer lahayn ama baad aan lahayn nabaat iyo dhirnaani ka bixin cinda beyt illaahi almuxaram oo ku ag taalla meeshaasi ay ku taalla markaa beytka ilaahay ee xaramka beytka ilaahay ee xaramku wuu jira walaalayaal waxaa dhisay markii ugu horreysay sayidina ibraahim calayhi salaam iyo sayidina shiit ibnu aadam waxaa dhisay baan u jeeda sayidina aadam calayhi salaam iyo sayidina shiit ibnu aadam nebi aadam iyo wiil uu nebi aadam uu dhalay oo la odhan jiray shiit oo isaguna nebi ahaa labadaasaa markaa dhisay laakiin kacbadii iyo markaa xaramkii wuu burburay oo wuu dumay laakiin seeskii iyo wixii weli meesheedii way way sii muuqatay laakiin waa raadkoodiibaa baaba-ay marka sidaa awgeed bu wuxuu leeyahay beytka ilaahay xaramka agtiisa ayuu dejiyey inagoo og beytka ilaahay xaramka ciddii dhista baynu ahayd nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil laakiin hadda kahor waa la wuu dhisnaa beytkan iyo wuu dumay wuu baaba-ay subxaan allah marka halkaa beytka ilaahay xaramka ee magaalada maka agteeda ayaa markaa uu nebi ibraahim ilmihiisii yaraaye ismaaciil iyo haweenaydii uu qabay ee nebi ismaaciil hooyadii haajara halkaas uu dejiyey alladii lam yumkin idaka ilaa murtafica min alardi karaabiya halkaas oo ahayd buu yidhi meel dhul sara ah ama meel taagtaagya ah sida taagtaagyada buuraha u taagtaagan oo keliya unbaa meesha ka taagneed xilliga taatiihi suyuulu fata'khudu can yamiinihi wa shimaalihi oo ay markaa daadadku intay yimaadaan dhanka midig bay kaga yimaadaan dhanka bidixna way kaga imanayaan marka fawadaca cindahumaa jaraaban fiihi tamran wuxuuna siiyey markaa jaraab waa weel cunto lagu gurto weelkaa markaa cuntada yar ay ku jirto in waxoogaa yaro timira baa ugu jirta walaalayaal waxoogaaga yaro timirtaana waa u dhigay wa siqaayin fiihimaa iyo weel biyo laga cabo oo waxoogaa biyo ahi ay ku jiraanna wuu u reebay warajaca ilaa filistiin wuxuuna ku laabtay dhulka filistiin dabcan wadaadku uu soo gaabinayaay qisadu way dheerayd oo markaa markii uu dhigay markaa nebi ismaaciil iyo haajara halkaa uu dhigay ayuu nebi ibraahim calayhi salaam uu iska tegey deetana haajar way ka daba oroday oo waxay tidhi ma halkan aad nagaga tegaysaa biyaha yaan baadkaba lahayn cidina maysan degeneen markaa dhulka deetana wuxuu yidhi nebi ibraahim ilaahay ba aniga sidaa ay faray deetana waa iska lugeeyey marka waxa dhacday arrin cajiiba baa dhacday cuntadii yaradii horta ay haysteen way dhammaatay iyo saadkii yaraa iyo wix yara macuunadii iyo biyihii way dhammaadeen haweenaydii way gaajootay ilmi yarana wuu ooyey oo wuxuu la ooyey gaajo iyo haraad dabadeedna waxay isku dayday haajara inay biyo u raadiso marka buurta safa iyo buurta marwe dhexdooda ayay toddoba jeer xaggaa u carartay haddana xaggan u carartay buur kasta intay marba istaagto buurta ayadoo fiirinaysa bal hadda cid badbaadisa ama cid ama meelaha biyo iyo wax ka eegaysa subxaan allah markii ugu dambaysay waxay aragtay ilmaheedii yaraa oo hadh weyn ama hoosiis weyn uu ku daboolan yahay markaasay naxday oo istiri toloma ilmihii yaraa ayaa bahal qaadanaya ama bahaluu cunaya kadibna way soo guclaysay oo way soo oroday mise hadhkani wuxuu ahaa sayidina jibriil calayhi salaam malakul jibriil buu ahaa malakul jibriil baa markaa garabkiisa ama lugtiisa ama baalkiisa wuxuu ku dhuftay dhulka hoostiisa riwaayadahaasoo dhan way soo arooreen ama lugtuu ku dhuftay ama baalka ama garabka ayuu ku dhuftay dhulkiibaa markaa waxaa kasoo burqaday biyaha maa-u zamzamka loo yaqaano ceelkaas ee ilaa iyo hadda la cabo biyihiisii wuxuu yidhi markaa wadaadki walam tamdi xataa nafada zaad walmaa ma ayaamaba kamay soo wareegin ilaa maaya ay saadkoodi iyo macuunadii iyo biyihii ay siteen uu ka dhammaanay wa hunaaka halkaasaa tafajarad waxaa ka qarxay ama kasoo burqamay bi'ru zamzam biyihii ee ceelka zamzam baa kasoo butaacay bifadli illaahi ilaahay fadligiisa darteed fa saarat waxay u noqotay quutan lahumaa cunto ay cunaan ayay u noqotay horta biyihii wa balaagan ilaa xiin iyo markaa tan iyo muddo wax gaadhsiinaya biyihii tan iyo muddo ayay wax gaadhsiinayaan waalqisatu macruufatun bituuliha qisaduna waa qiso macruufa buu yidhi oo la wada yaqaano qisaduna waxa weeye haddii aynu soo koobno walaalayaal biyihii markii la helay haweenaydii biyihii way soo way soo butaaceen oo way soo way soo qarxeen markaa deetana biyihii faraha badnaa ayaa haweenaydii markaa haajara ayaa isku soo duudayo waxay tidhi zam zam zam iyadoo ciiddii iyo markaa dhulkii biyihii yaraynaysa godkii nabigeena moxamedna wuxuu ihi sala allahu calayh wasalam raxima allahu umma ismaaciil ilaahay ha u naxariisto hooyadii dhashay nebi ismaaciil haddii aanay biyahaas soo koobi lahayn oon sidan odhan lahayn zam zam aanay odhan lahayn waxa biyahaas ceelka ahi ay noqon lahaayeen ka nahri webi bay noqon lahaayeen subxaan allah laakiin ilaahay baa qadaro sidaa ka dhigay dabadeedna biyihii halkaasi biyihiina ay ku cabi jirtay waxoogaa mudday ku noolaayeen kadibna deegaankaas magaalada maka hareeraheeda waxaa marayay qabiil la dhaho jurhumiyiin jurhumiyiintaas iyaguna waxay ka soo qaxeen dhulka yaman oo waa carabtii deganada yaman way soo qaxeen iyagoo halkaa maraya ayaa waxay si kadis ah u arkeen shimbiro dulay shimbiruhuna had iyo jeeraale waxa weeye kuwa sahamiya biyaha iyo roobka iyo meelaha biyuhu ay ka jiraan ama naqu uu jiro ayay sahamiyaan walaalayaal halkii waxay ku arkeen markaan nin shimbiro ay ku xoonsan yihiin xagga saro deetana rag bay direen laba nin oo sahana labadii ninba waxay soo arkeen waxay dhaheen haweeney iyo ilmo yar baa meeshan joogo biyana iyo ceelna ku haysta qabaa'ilkii jurhumiyiintu waxay yimaadeen magaaladii maka waxay ku dhaheen haweenaydii haajara nebi ismaaciil dhashay haweeney yahay ceelkan adiga ayaa isgalay dad wanaagsan bay ahaayeen run ahaantii akhlaaq fiican bay lahaayeen ama edab fiican bay kula dhaqmeen haweenaydaas way ka qaadi karayeen ama way ka boobi karayeen way dhici karayeen laakiin waxay dhaheen maadaama aad ceelkan leedahay noo ogolow inaan kula deganaano oo aanu kula deganno deriskaagana noqonno annaguna waxaanu kuu keenaynaa in cuntada aad cunaysid maalinta marka way ugaadhsi bay way soo ugaadhsanayaan cuntadooda way u keenayaan ceelkana way la qaybsanayaan oo way ka cabayaan xoolahoodana way ka waraabinayaan arrintii saasay u dhacday markaa magaaladii maki aan cidiba deganayn qabaa'ilkaasa islamarkiiba ilaahay uu sababay inay soo degaan jurhumiyiinta loo yaqaano وجاءت وحاتمي بوجد قبيلة يمانية قبائل رير يمنيين بايم وهي قبيلة كاسين جرهوم الثاني وقبائل كجرهوميين تلبات فقط أنا توحي دكت مكة مقالة مكة دكت بإذن من أم إسماعيل أيوة أقلان شكه لي هو يدير لشي إسماعيل يقال وحل ده إنهم كانوا قبل ذلك في الأودية التي بأطراف مكة إن مريين مركز وحل ده هد يعني مركز كهورين تاني سود دقين مقالة مكة كهور وحي أجمرين وادية دا متوقع مقالة مكة هريري هيدا waqad saraxat waxay caddaysay buu yihi riwaayat lbukhaariy imaamu lbukhaariy riwaayadiis waxay caddaysay annahum iyagu nazaluu makata bacda ismaaciilina iyagu ay degeen qabailka jurhumiyiintu inay degeen magaalada maka nebi ismaaciil dabadii yacni nebi ismaaciil ka gadaal inay degeen wa qabla an yashubiya intaanu markaa kobcin nebi ismaaciil marka isagoo yaroo sabi ah xilligaasay soo degeen markaa qabailka jurhumiyiintu وأنهم كانوا يم... وكأنهم كانوا يمرون بهذا الوادي قبل ذلك iyo in ay marayeen ayagu waadigaas hadda ka hor ay riwaayada markaa imaamu الbukhaari raximahullah isaguna ay cadaysay buu yidhi وqad kaana ibrahim wuxuu ahaa markaa nebi ibrahim calayhi الsalaam yarxalu mid u kala goosha ama u kala safra maka bayna aawinatin wa ukhra magaalada maka ayuu marmar buu u safri jiray markaa mar buu ka safraya ama wuxuu u safrayaa dhankaas iyo markaa wuxuu kasoo safraya baan ujeedaa dhulka falastiin ee uu deganaa wuxuuna usoo safrayaa magaalada maka si uu u yimaado markaa ma usoo booqdo qoyskiisii liyutaalica tarikatahu si uu soo fiiriyo markaa dadkiisii iyo ehelkiisii walaa yaclamu kam kanat hadihi alrixlaat lamana garanayo markaa safaradaasi tiradoodu intay dhammayd ila ana almasaadir ataarikhiya almuwathaqa xafidat arbacata minha laakiin masaadirta lagu kalsoon yahay keliya waxay sheegeen in ay ahayd in ay ahayd safaradaasi afar inay ahayd afartuna waxay kala ahayn walaalayaal safar wuxuu ahaa safarkii markaa nebi nebi ibraahim calayhi salaam uu yimi magaalada maka oo markaa wiilkiisa ismaaciil uu u imanayay deetana uu biraynayay nebi ibraahim uu ku arkay markaa riyada uu ku arkay in uu gowraco ilmihiisa ismaaciil calayhi salaam safarkaasi waa ka koowaad safarka labaadna waxa weeye waa safarkii markii nebi ismaaciil uu kobcayo uu nin gaashaanqaada uu noqday wuxuu ka guursaday qabaa'ilkii carabta ahayd ee dee la deganay ee loo yaqaanay jurhumiyiinta gabadh buu ka guursaday deetana waa kii yimi de markuu yimi ayaa nebi ibraahim baa isagoo odaya buu yimi markaasu haweenaydiibuu waraystay wuxuu ku dhahay haweenay yahay bal xaaladda ka waran haweenaydii way cabatay markaa dhib unbay ka sheekaysay waxay tidhi cunto ma haysano dhib iyo qaxarunbay ka sheekaysay deetana wuxuu ku dhahay markuu wiilka ismaaciil uu ku yimaado waxaad ku tidhaahdaa ninkii odayga ahaa iga tegay wuxuu igu yidhi kaabadda bedel kaabadda guriga bedel catabati lilbaab kaabadda guriga bedel nebi ismaaciil wuu yimi ninkiibay sifadiisa u sheegtay wuxuu fahmay nebi ismaaciil marka calayhi salaam in odayga yimi uu ahaa aabihii nebi ibraahim calayhi salaam deetana muxuu ku faray buu ku yidhi waxay tidhi wuxuu i faray inan kaabadda la bedelo wuxuu ku yidhi markaa kaabadda la sheegaya la bedelaya waa adiga ee adiguna waad iga furantahay mac salaama saasuu ku furay markaa haweeneyd safarkaasina waa safarka labaad safarka saddexaadna waa safarkaas la mid ah oo nebi ibraahim wuxuu yimi magaalada maka nebi ismaaciilna wuxuu guursaday gabadh kale gabadha kale uu guursaday waxa weeye qabaa'ilka jurhumiyiinta odaygii madaxda u ahaa odaygii markaa madaxda u ahaa inan uu dhalay ayuu nebi nebi ismaaciil uu ka guursaday calayhi salaam deetana haweeneedaasi waxay ahayd haweene wanaagsan nebi ibraahim markuu soo booqday ee guriga albaabka soo garaacay uu yidhi me ismaaciil waxay tidhi ma joogo wuxuu ku yidhi ka waran xaaladdiin waxay tidhi xaaladaydu waa khayr waa alxamdu lilah ilaahay baa noo barwaaqeeyey deetana nebi ibraahim wuxuu ku yidhi ismaaciil markuu ku yimaado fariintan iga gaadhsii ah in uu kaabadda guriga uu ilaaliyo subxaan allah oo uu dhowro nebi ismaaciil markii uu yimi ayaa sifadii u sheegta waxay tihi oday sidaasabaa yimi wuxuu nebi ismaaciil fahmay markaaba in haweeney ninka odayga ahee yimi uu ahaa aabihii ibraahim calayhi salaam muxuu ku faray buu yidhi wuxuu yidhi waxay waxay tidhi wuxuu i faray in kaabadda guriga la ilaaliyo wuxuu ku dhahay kaabadda guriga la sheegayaa waa adigee adiguna xaaskaygiibaad ahaanaysaa waana lagu ilaalinaya safarkaasina waa ka saddexaad ee taarikh yahanadu ay sheegaan ama masaadirta lagu kalsoon yahay ay sheegaan sidoo kale safar kale oo afraad baa jiray safarkaana ilaahay ba qur-aankiisa ku sheegay subxaana wa tacaala waa safarka marka nebi ibraahim iyo markaa nebi ismaaciil ay dhisayaan kacbada iyo beytka ilaahay ee xaramka waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciilu rabbana taqabal mina inaka anta samiicu lcaliim waa marka aayaadka qur-aanka ahi ay ka waramayaan in nebi ibraahim iyo wiilkiisii nebi ismaaciil calayhi wacalaa nabiyina afdal salaati watasliim ay dhisayaan kacbada iyo beytka ilaahay ee xaramka walaalayaal dabcan waxaan ugu talagalnay kitaabkan in aynu maalintii ama muxaadaradii kastaba aynu akhrino toban bage ama toban safxadood laakiin maadaama maanta ay tahay maalintii bilowga intaasaynu kusoo gebagabayn doonaa insha allahu tacaala idinkoo markaa kala socon doona kitaabkan aad kala socon doontaa gaaldiid baad kala socon doontaan insha allahu tacaala iyadoo maqal iyo muuqaal ahba iyo markaa qaybta facebookina gaaldiid baa kala socon doontaan iyo qolka marka ummahaati nuur qolka ummahaati nuurna sidoo kale maalin kastoo khamiisa ayaa kala socon doontaan insha allahu tacaala kitaabkuna waxaa la dhahdaa kitaabka alraxiiq almakhtuub haddaad heli karaysid inaad soo iibsatid waad soo iibsanaysaa haddii kalena isagoo asa b d f a b d f isagoo ah kala soo deg markaa internetka waxaad ku qortaa raxiiqu lmakhtuum b d f download isla soo deg haddii marka aad awoodi weydad waxaad gashaa w w dot galdid dot com marka waxaad ku qortaa waxaad helaysaa marka insha allahu tacaala kitaabka sharaxidda kitaabka marka raxiiq ilmakhtuum marka meel baan u samayn doonaa insha allahu tacaala laga download garaysto ama lagala soo degi karo deetana waad akhrisan doontaan insha allahu tacaala saasaad ula socon doontaan ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu dembigeenna uu dhaafo inaga iyo dembigeena iyo dembiga waalidkeenba iyo dembiga dadka muslimiinta oo dhanba hada wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu